أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus maanta idiin heesakooda ugu door karoon waxaa kamid ah dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka ridada somalilan iyo dadka shacabka ayaa mar kale maanta ka dhacay degmada boorame ee waqooyiga dalka soomaaliya sirdoonka dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay cagta saartay wadadii burburka mujaahidiinta jamaacada nusrat islaam almuslimiin ayaa si adag uga hadlay xasuuq adowga allah ay ka geysteen ee dalka maali howlgal lagu dilay askar ka tirsan murtadiinta qaniimana lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo colyahan kuwaasi oo xurgufi ay dhex martay golaha mucaaradka ridada ayaa isku khilaafay in shirka kismaayo uu ka qayb gala murtid farmaajo guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada islaamiga ee bakool munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axadda taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul aakhar sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka ridada somalilan iyo dadka shacabka ayaa mar kale maanta ka dhacay degmada boorame ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abushiiba dagaal culus ayaa maalintii saddexaad oo maanta ah ka socda bartamaha magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal kaasoo u dhexeeya shacabka ku dhaqan deegaankaasi iyo maleeshiyaadka shaardirarka ee somalilan oo maalmahan u dambeeyey xasuuq bacan ka geystay deegaanadaasi sida ay wararku tibaaxayaan isku horimaadkan saaka ka dhacay magaalada boorame ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka ridada somalilan ay isku dayeen inay rartaan lacagtii taalibaanka dhexe ee boorame tallaabadaas oo shacabku ay ka dhiidiyeen si adagna ay uga hortageen dagaal culus ayaa mar kale ka qarxay halkaasi waxaana sida aanu xogta ku helayno maleeshiyaadka somalilan ay dadkii shacabka ah ee halkaasi isugu soo xoomay ooda kaga qaadeen rasaas noolnool oo ka dhicisay hubka noocyadiisa kala duwan ilwareedo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo shacab ah uu ku dhintay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen rasaastaasi oo aanan loo aabiyeelin ee maleeshiyaadka ridada ah sida raxandarada ha uga huuyeen shacabka boorama xaaladdu weli waa mid kacsan waxaana socda banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah maamulka ridada somalilan iyadoo dhanka kalena si isdabajooga ah isaga soo dabadhacayaan baaqyada waxgaradka ee ku talinaya in hubka la qaato oo layska dhiciyo maleeshiyaadka ridada gumaadka maanta dhacay ayaa imaanaya iyadoo saacadii lasoo dhaafay uu mid ka mid ah salaadiinta boorama oo ku hadlayay afka odayaasha dhaqanka ee gobolka udal oo lagu magacaabo suldaan andhawal uu shaaciyey in ku dhowaad boqol qof oo shacab ah ay dhimashay dhaawaca ku noqdeen xasuuqa ay magaalada boorame ka wadaan maleeshiyaadka shaaldirarka somaliland jazaaka allahu kheyran walaalka abushiiba sirdoonka dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay cagta saartay wadadii burburka faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen caliyare warbixin cusub oo ay soo saartay akaademiyada qaranka ee sirdoonka turkiga ayaa ka digaysa fashil baaxad leh oo ay sheegtay inuu hareeyay kooxda ridada soomaaliya oo muddo badan adeega ka ahayd duulaanka saliibiga ah dagaal xoogana kula jirtay ku dhaqanka shareecada islaamka sirdoonka turkigu wuxuu qiray in kooxda ridada soomaaliya ay sii daciifayso oo ay cagta saartay dhabbihii burburka islamarkaana xaaladda amni ee ku gadaaman ay marba marka ka dambaysa kasii darayso qiimayntan oo sirdoonku sheegay inuu kasoo ururiyey xogo gudaha soomaaliya ah ilo amni iyo diiwaano diblomaasiyadeed ayaa lagu xusay in joogitaanka turkiga ee soomaaliya iyo iskaashiga uu la leeyahay kooxda ridada soomaaliya ay halis ugu jiraan inay weeqmaan maadaama ay dul hoganayaan ayaa lagu yidhi xogtu khataro waaweyn oo kaga imaanaya dhinaca mujaahidiinta al-shabaab sirdoonka maamulka ridada ankara waxay sheegeen in kooxda ridada soomaaliya ay dhex dabaalanayso haliso waaweyn halka mujaahidiintuna ay sii xoojiyeen ayay yidhaahdeen howlgalladooda iskuna fidiyeen deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya wuxuu hoosta ka xariigay sirdoonka turkigu in fashil iyo guuldaro ay kusoo ilaatay xamladii saliibiga ahayd ee labada kun labaiyo labaatankii ay sida wadajirka ah kufaarta caalamka iyo murtadiinta soomaaliya ugu soo qaadeen deegaano lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka gulufkaasi macatab gudirarka ahaa ayuu sirdoonka riddada ee turkigu qiray in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen islamarkaana dhabar jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyaadka riddada soomaaliya kuwaas oo haatan aan awoodin ayay yidhaahdeen inay iska caabiyaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasadan ay soo saartay akaademiyada sirdoonka turkiga ayaa kusoo aadaysa xilli guud ahaan warbaahinta caalamka iyo macaahidda daraasaadka amnigu ay sida fiintii ugu qaylo dhaamiyeen gulufka mujaahidiinta iskuna raaceen in gebi ahaanba soomaaliya ay qarka u saaran tahay in laga tirtiro xeerarka gaalada laguna soo dabaalo ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allahu kheyran walaalka calyare mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam almuslimiin ayaa si adag uga hadlay xasuuq cadowga allah ay ka geysteen dalka maali faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed kadib guuldarrooyinkii milatariga ee ka soo gaaray furimaha dagaalka ayay maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa murtadaqada ruushka ay ku kaceen faral lagu dilay dad shacab ah oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi ogoraan ilaa siddeed ruux ayay wararku sheegayaan inay ku dileen goob fagaaro ah iyaga oo sidoo kale dabqabadsiiyey guryaha dadka shacabka ah iyo goobo ganacsi jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa ka hadashay falkaasi foosha xun iyadoo cambaaraysay mas-uuliyadda wixii dhacayna dusha u saartay xukuumadda boomaako iyo mursadaqada ruushka waxaan si xooggan u cambaaraynaynaa oo u dhaleecaynaynaa dilalka arxandarrada ah ee lagu qaaday dadka deegaanka ee gobolka kuuba raasalmaa taas oo ay geysteen ciidamada maali iyo mursadaqada ruushka waxay halkaasi ku dileen siddeed qof waxayna dhaawaceen laba haween ah halka laba kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen sidoo kale waxay gubeen dukaamo ganacsi iyagoo aan wax sabab ah meedu cuskan xasbuna allaah wa nicma alwakiil daldalaadaani waxay qayb ka yihiin silsilad dembiyeedyo ka dhan ah dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool waqooyiga iyo koonfurta dalka kuwaasoo ay sameeyaan dowladda iyo kuwa ay la shaqeeyaan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay jamaacada jazaaka allaahu kheyran walaalka marwaan howlgal lagu dila askar murtadiina hubna lagu soo qaniimaystay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada ay dhigteen afafka hore deegaanka iyo aqbar weyne waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari murtadiin ah hal kalena waa lagu dhaawacay waxayna ciidamada mujaahidiinta howlgalkaasi kusoo qanimaysteen saddex qor ee k forty ah iyo boosashkooda iyo mooto dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xali qarax la beegsadeen saldhigga booliska riddada ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ee bartira iyo colyahan kuwaasi curguf ay dhex martay kulankaas lagu heshiisiinayay labadaasi beel waxaa ka qayb galay oo wax ka weydiinay walaalkeen cuthmaan dhuuw dhowaan shir ayaa lagu soo gebagabeeyey qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku heshiisanaysay beelaha walaalaha ee bartire iyo cuulyahan iyadoona odayaasha labada dhinac iyo ogaasyadaba ay qaateen heshiiska la kala dhex dhigay shirka oo in muddaha socday islamarkaana beelaha walaalaha ay ka wada hadlayeen arrimo ku saabsan xurguf u dhexaysay beelaha ugu dambeenna ee la dhameeyey ayaa waxaa loo dhigay xaflad weyn oo lagu heshiisanayey labadaasi beelood taasoo ay kasoo qayb galeen ogaasyada ee labada beelood iyo weliba sidoo kale nabadoonada beelaha bartire iyo cuulyahan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayaadka ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee wilaayaadkaasi ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyagana goobjoog ayay ka ahaayeen si ay markaas iyagana u ogaadaan waxa kasoo baxay shirka oo laga soo saaray bayaan dheer oo taabanayay arrimo fara badan oo ku tacaluqa waxyaabaha markaasi u dhexeeyey beelaha oo ay ka mid tahay dhuldaaqsinka warbiyoodi iyo waxyaabo lamid ah taasoo ugu dambeyn la dhameeyey kadib markii in muddaba xalinteeda arintaasi ay ku guda jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab labada ogaas ee beelaha bartire iyo cuulyahan ayaa ka jeediyey gabagabadii shirka kalimaad ku saabsanaa dhaqangelinta waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi lagu heshiisinayey si ilaahay dartii ah oo kalsooni lahaan u qaadannay baaqii ka soo baxay raggii musaalaxada ee xarakada ay usoo dirtay howshan in muxuu ahay ay tawaliyaan o ay ogaadaan waan qaadannay si kalsooni leh oo laab furan ayaan u qaadannay dadkii aan kasoo tagnina si ilaahay dartii ayaan u gaarsin doonaa waanan ka qayb qaadan doonaa musaalaxada iyo wixii muxuu ahay wanaag ahoo inta ka qaadanina reerkii iyo dadkii aan wala gudoomi doona hadduu alla idmo
waxaan si duuduuba u qaadannay labadii beelood ee walaalaha ahaa ee madmadow soo kala dhexgalay inaan annagu haddaan hoggaankoodii nahay aan u qaadanno sida naloogu sheegay walaayadana muslimiinta ay noo sheegeen annagoo ka run sheegayno ilaahay dartiina u sheegayno inaan qaadanno aan dhex dhigno aan u tagno mid waloo xaraf kicin hayo inaan gacanta qabno waxaan qaadannay oon soo dhowaynaynaa waxaa meeshaa ka soo baxay bayaanku xaragtakulmujaahidiin ee soo saar qismiga masaalaxada ay soo saartay siday tahay baan u qaadan odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada ee beelaha bartire iyo cuulyahan ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen in wixii ka dambeeya een shirkaasi aysan dib u dhici doonin een shaqaaqooyinkii horey u dhex mari jiray ee labadaasi beelood baaqii aad soo saarteen si saxa ayaan u qaadannay oo ilaahay dartiisa ayaan u qaadannay insha allahu tacaalaa ciddii halkan baaqaas ka qaadatay oo ilaahay dartiisa aan u fulinin haddee waa ayagana xujaa ku oogo aan ka bilaabay halkaa wixii nalooga sheegay ee inaan dhulla kala lahayn ah oo ninkan wuxuu u leeyahay beertiisa iyo wartiisa iyo geeliisa uu yahay halkaa nalooga sheegay ee daris wanaagga nalooga sheegay dee waana deeqaa dhulka go'aankii ka soo baxay iyo wix allaala wixii annagu aan isku afgarannay waan qaadannay waana dhaqan gelinaynaa insha allahu tacaala
war diinta maanta meeshan aan ka qaadanno aan dhaqan gelino keligay markaan iska soo reebo war ilaahay wixii hore ku soo jiray allah iga dhaaf waxaan maanta qaatana waan dhaqan gelinaya maxaan isku cidaysanaynaa nimanyo dhulka baan ka tegi doonnaaye war anugu waxaan hubaa oo sida ilaahayga khaaliqaa naftayda uu u qaadaya aan u hubaan u hubaa inta god bay geli doontaa waxa ay adduunka korkeeda ku kasbadeen khayr iyo sharna waa la xisaabin doonaa dalkanna kama talin doonaan war ilaahay aan ka baqno ugu dambeyn sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kelimad u badneed dardaaran iyo dhaqangelinta bayaankii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kula dardaarmay beelaha walaalaha ee bartire iyo cowlihan waxaad dareemaysaan walaalayaal dhululkan maanta liisku haysto oo aad dareemaysaan darisna aad ka tihiin weligiisaanba ahaanaya anagaa ka tegayna dadkan halkaan hadda wada joogo oo labada beelood walaalaha waxaa laga yaabaa maalamo ka bacd in la waayo ay geeriyoodaan oo la yidhahdo hibil aawe waa hibil goorma geeriyooday war saasa u socna walaalayaal dhulkiina waa yaallaa keligaada waxaa lagu gelinayaa qadartaa ka leeg baa lagu gelinaya walaalayaal babiyaaladda markaan aan iska ilana walaalayaal waxa wax noo taraayo ukhuwa iimaaniya waa waxaa noo taraayo islaamnimada almuslimu akhulmuslim waxaa walaa dardaaramaya walaa naftay naftu dardaaramayaa si aad og tihiin walaalayaal maanta jihaadka caalamiga ee socdo oo gaalada weerarka nagu ah soo waajib naguma ah oo farduceene walaalaha muslimiinta maanta codow oo la xisaabtamaayeen garab igaashaan u noqono tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun walaalayaal war ilahay u towbakeeno ilahay aan u towbakeeno dhammaanteen qof kasta dembigayga ilahay ugu towbakeeno kuna dadaalo in dib aan ugu noqonin walaalayaal bayaankan halkaan ka soo baxay walaalayaal qodobo aad adag baa ku jiray hooshii meesha ku jirtay waxaa laydinka doonayaa tanfiidkeeda iyo garab istaaggeeda inaad garabka noqotaan inaan iska ilaalino walaalayaal saddex sanfo inaan iska ilaalino idaa xadata kadaba waidaa tumina waidaa khaasama fajara war qof kastoo sifaadkan saddexdaa aan iska ilaalino golaha mucaaridka riddada ayaa isku khilaafay in shirka kismaayo uu kasoo qayb gala murtad farmaajo faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan yaasir maxmed xilli maalmaha soo socda lagu wado in magaalada kismaayo uu ka dhaco shirweynaha mucaaradka ee ka dhanka ah xasan gurgurte ayaa waxaa durbo soo baxaya khilaaf soo kala dhex galay golaha mucaaradka samatabixinta kaasoo salka ku haya in shirkaasi uu ka qayb galo farmaajo soo jeedin ka timid axmed madoobe iyo siciid deni oo doonayay in farmaajo uu ka qayb galo shirka ka dhacaya magaalada kismaayo ayaa waxaa diidan xubno ka tirsan mucaaradka muqdisho xubnaha diidan inuu farmaajo ka qayb galo shirka kismaayo ayaa waxaa ugu cadcad cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali kheyre iyadoona sidoo kale ay jiraan xubno kale oo weli aanan mowqifkooda shaacin balse diidan in farmaajo uu shirkaasi ka qayb galo kulan xalay muqdisho ku dhex maray shariif sheekh axmed iyo farmaajo ayaa looga hadlay arrintaani waxaana la soo sheegayaa inuu farmaajo dhinaciisa danaynayo inuu shirkaasi ka qayb galo si culays xooggan loo saaro gurgurte lama oga khilaafkan halka uu ku dambayn doono balse waxaa socda waanwaan ay wadaan shariif murtad iyo axmed madoobe kuwaasi oo lagu qancinayo xubnaha mucaaradka ee diidan inuu farmaajo shirkaasi ka qayb galo jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak